بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم سب المسلم بغير حق وxuu baabu yahay تaxriimi sab المسلم caayda qofka muslimka ah xaaraamnimadeeda ayuu baabu yahay qofka muslimka in la caayo bغayri xaqin xaqdarro lagu caayo qaala الlahu taعaalى alla wuxuu yidhi والadiina yuؤduuna الmuؤminiina والmuؤminaaتi bغayri ma اktasabuu faqad اxtamaluu بهtاana وإثma mubiina والadiina kuwa yu-duuna اlmuؤminiina muؤminiinta kuwa dhibaya wاlmuؤminaati iyo gabdhaha muؤminaadka ah kuwa dhibaya bigayri ma اktasabuu waxaysan kasbanna ku dhibaya faqad اxtamaluu waxay ximbaarteen buhtaanan been abuurad wa iثman iyo iثmi iثmigaasoo mubiinan ay waadixan ah mid cad adiyadana waxaa ka mida cayda iyo aflagaadada waa nooc adiyada ka mida وعn بn mascuudi radي الlaه عanه qaala wuxuu yihi qaala rasuulu الlahi slى الlaه عalيه waslم sibaabu اlmuslimi qofka muslimkaa caydiisa fusuuqun waa fisqi wa qitaaluhu qitaalkiisa iyo la dagaalankiisana kufrun waa gaalnimo qofka muslimkaa caydiisu waa fusuuq bimacnaa macsiyo waay waa khuruuj can طaacati اllaahi subxaanaه wa tacaala allah subxaanaه wa tacaala طaacadiisa ayuu ka baxay qofkaasi arrinkan waa baxay cumuuman ma aha laakiin waa juزi wa qitaaluhu la dagaalanka muslimkana kufrun waa kufri qitaal dil ma ahe waa dagaal dil iyo dagaalna waa kala duwan yihi yacnii qofka muslimka in lala dagaalamo ama dad muslimiina ay dagaalamaan ama laba qof oo muslimiina ay dagaalamaan nebigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu leeyahy waa kufr laakiin kufrigan ma ahan kufri mkrij min almilla laakiin waa kufrun duuna kufrin ama waa alkufru اlasqar waa kufrigii yaraawo ahlulcilmiga qaar ka midana waxay ku macneeyeen waa kufri ou qofku ku gaaloobayo nicmaة اlأkuwa nicmadii walaalnimada ee ka dhexaysay dadka muslimiinta ah wuxuuna xadiidkan la macno yahay qowlu nabiyi salى اllahu عalيه wasalam laa tarjicuu bacdii kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacdin laa tarjicuu ay laa tasiiruu ha ahaaninaw kufaar ha noqonina oo yadribu bacdukum riqaaba bacdin qaarkood ay garaacayaan qaarka kale qoorahooda ay garaacayaan macnaa isdilayaan laa tarjicuu bacdii kufaaran kufriga lagu sheegay iyo midkaani waa isku mid waxaana u daliila dagaalankaasi inuusan ahayn kufri mkrij min almilla qowlu llaahi caza wajala wain طaa'ifataani min almu'miniina اqtataluu allah subxaanaه wa tacaala ayagoo dagaalamaya ayuu haddana wuxuu ku sheegay inay laba kooxoodoo mu'miniina yihiin wuxuu yidhi inama almu'minuuna ikhwat faaslixuu bayna akhaweyn muslimiintu waa walaalo ee walaalihiin heshiisiiya hadday diriraan hala heshiisiiyo ayagoo dagaalamay ayuu haddana alla wuxuu leeyahay waa walaalo oo walaalnimadiibuu u sugay bacda alqitaal dagaal kadib marka kufrigan waa kufri asqara wey wa can abi darin radi allahu canh annahu samica rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslama yaquul wuxuu maqlay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam oo dhahaya laa yarmii rajulu rajulan laa yarmii rajulu nin kuma tuuro rajulan nin kale bilfisqi fisqi kuma tuuro aw ilkufri ama kufri kuma tuuro iyo gaalnimo ilaa irtaddat calayhi ilaa asigii ayay ku soo noqonaysaa in lam yakun saaxibuhu kadalik saaxiibkiis hadduusan sidaa ahayn ninkau fisqiga ku tuuray hadduusan faasiq ahayn midkuu kufriga iyo gaalnimada uu ku tuuro hadduusan kaafir ahayn kii hadalkaa yidhi ayay ku soo noqonaysaa ilaa irtaddat calayhi waa ku soo noqonaysa ama waxaa laga wadaa asigaa gaal noqonaya maya ma gaa gaal noqon maayo laakiin ismu daalika alqowl ayaa asiga kusoo noqonaya kufrigaas oo ku idlaaqay dembiga ka dhalanaya asigay kusoo noqonaysaa rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa wariyey xadiidkaa marka waxaa laga qaadanayaa inaan lagu degdegin in dadka lagu tuuro fisqi iyo kufri inaad tiraahdo fulaan waa faasiq ama aad tidhaahda fulaan waa kaafir wax lagu degdega maa waa arrin khatarteedu aysan sahlanayn maxaa yeeley qofkaasi aad hadalka ku tuurayso meel weyn baa uga dhacday gaar ahaan haddaad kufriga gaalnimo ku tuurto qofkaasi waa qof waxa waye aada dulmi weyn ka gashay hadduusan sidaa ahayn kufrigaasi aada idlaaqday oo qofkaasi aada ku tuurtayna meel cidlaa dhici maayo meel cidlaa ma dhacayo sidaad ugu tuurtay hadduu yahay hadda waaba ku sifaysan yahay hadduusan ahayn arrintaasi mas-uuliyaddeeda adaa ximbaaraya yowma alqiyaama rawaahu الbukhaariyu وcan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه waslama qaala nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi almustabaa almutasaabaani maa qaalaa labada iscaynaysa maa qaala waxay yidhaahdaan facala albaadi'i minhumaa midka bilaabay oo labadooda ka mid ah dushiisay ahaanaysa xataa yactadiya almadluumu ilaa midkii la dulmiyey ou xadgudbo labada qof ay iscaynaysa kii cayda bilaabay ayaa cayda dembigeeda qaadanaya ilaa uu xadgudbo midka la dulmiyey midka la dulmiyey waa midka cayda lagu bilaabay wey hadduu qofi caayo uu yidhaha masalan axmaqaa tahay ee uu yidhaha adigana axmaq baa tahay soo isma caynin labadaa qof mid walba midka kale xamaaqou ku caayay iyo caqligaabin iyo doqonnimo yaa dembiga warkaasi qaadanaya kan hadalka bilaabaa qaadanaya midka bilaaba cayda iyo aflagaadada ayaa dembiga yeelanaya kan jawaabay wax dembiya ma laha sababtuusan wax dembiya ku lahaynna waxa waaye sharciga u ogol inuu aarguto faman ictadaa calaykum faاctaduu calayhi bimidli ma اctadaa calaykum wajazaau sayi'atin sayi'atun midluha qofkaani sharciga wuxuu u ogol yahu sameeyey laakiin goormuu asigana dembaabayaa markuu xad xad ka tilaabo markuu yidhaha maalan adiga doqon baa tahay hadduu yidhaahdo doqon faajiraha tahay faajir ziyaado waa kelimatu faajir waa ziyaada ziyaadadaas dembigeeda ayaa yeelanaya midkan ziyaadiyey ee madluumka ahaa daalim uu ku noqonayaa ziyaadadaas maxaa yeeley sharcigu kuuma ogola inaad wax ku darto faاctaduu calayhi bimili ma اctadaa calaykum intii xadgudubee lagugu sameeyey in lamida keliya lagu ogolya haddaad ziyaado ku darto ziyaadadaas dembigeeda adaa yeelanaya rawaahu muslim wa canhu radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi utiya nabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loola yimid birajulin nin qad shariba khamre cabay qaala wuxuu yidhi idribuuhu garaaca macnaha xadkii khamrada ha laga oogo qaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yidhi fa minaa waxaa naga mid ahaa addaaribu biyadih mid gacantiisa ku garaaca wadaaribu binaclih iyo mid kabtiisa ku garaaca wadaaribu bihawbih iyo mid maradiisa ku garaaca qof walba uu heli karo ku dhuftay falama insarafa markuu gaddoomay waa ninkii xadka laga oogay ee khamrada cabayay markuu gaddoomay qaala bacdu lqowmi dadka qaar baa waxay yidhaahdeen akhzaaka allah allaha ku oojiyo riwaayada qaarna lacanaka allah bay yidhaahdeen qaala wuxuu yidhi laa taquuluu haadaa warkaan ha dhihina laa tuciinuu calayhi shaydaan shaydaan ha ugu kaalmaynina shaydaan yaa loogu kaalmaynina lidaalika waxaa mustaxab ah oo wanaagsan in qofka xumaanta ku jiro ee muslimka ah loo duceeyo in badan in loogu duceeyo bilhidaaya inuu ilaahay hanuuniyo in ilaahay uu hagaajiyo subxaana wa tacaala taasaa asigana faa'iido u leh dadka muslimiintana faa'iido u leh laakiin haddaad habaartoo tiraada akhzaaka allah abcadaka allah allaha ku hoojiya allaha ku fogeeyo qofkaasi umaadan naxariisan qofkaasi uma turin waa qof aad fogeysay waay laakiin taa bedelkeeda inaad hadaaka allah ugu ducaysaa fiican nebiga calayhi isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay hadalkaan ha dhihina walaalkiin shaydaan ha ugu kaalmaynina maxaa yeele allah hadduu hoojiyo shaydaankay kaalmo u tahay habaarkaasi shaydaanka u saacidaya rawaahu lbukhaariyu wa canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yaquul man qadafa mamluukahu mamluukahu bizina man qadafa mamluukahu qofkii addoonkiisa ku tuura bizinaa zina qofkii ku tuura yuqaamu calayhi alxaddu xadka ayaa laga oogayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo ilaa an yakuuna kamaa qaala ilaa inuu addoonku yahay sida uu sheegay inuu yahay mooyaane sida uu sheegay hadduu yahay hadda waaba ku sifaysan yahay markaa laakiin hadduu yidhahdo addoonkani waa zaani asoon zaani ahayn ilaahay subxaana wa tacaala ayaa uga argudaya maalinta qiyaamo xadkaa laga oogaya muttafaqun calayhi axaadiistaas marka waxay daliil u yihiin iyo aayaddii ka horreysay xurmada ay leedahay qofka muslimka in la caayo bigayri xaqin xaq darre in lagu caayo wuxuu geystay asigoon la arag in la caayo la aflagaadeeyo xaaraamu baabu taxriimi sabi اlamwaat wuxuu baabu yahay xurmada dadka dhintay in la caayo xaaraamnimadeeda buu baabu yahay bigayri xaqin xaqdarre in lagu caayo xaq la-aan in lagu caayo wa maslaxatin sharciya iyo maslaxo sharciya la-aanteed in lagu caayo baabkan quyuuduu ku xihan yahay waxbaa lagu qayday wuxuu ku saabsan yahay dadka dhintay in la caayo inay xaaraam tahay haddii ay yani xaqdarro in lagu caayo iyo maslaxa sharciya oo aan yani haddaysan jirin in la caayo maxaa laga fahmaya warkaasi hadday maslaxo sharciya jirto way bannaan tahaw asagana kuusii faahfaahiyey sheikhu wuxuu yidhi wa huwa taxdiiru min aliqtidaa'i bihi maslaxada sharcigaa buu kuu sheegaya maslaxada sharcigaa waxaa waay wa huwa taxdiiru waa digniin dadka looga digayo min aliqtidaa'i bihi qofkaasi in lagu daydo fii bidcatihi bidcadiisa in looga daydo wa fisqihi iyo fisqigiisa in looga daydo wanaxwi dalika iyo wixii la mid ah matalan qofkan waa saaxibu bidca waa mubtadic waana dhintay mu-alafaaduu ka tegey uu qoray ama wuxuu ka tegay ashirda iyo cajalada uu duubay oo bidac iyo khuraafaad oo ugu nusraynayo inaad tidhaahdo qofkaasi saaxibu bidcu ahaa bidcadiisa ha laga digtoonaado waa mashruuc la dhihi maayo qofkaa dhinta maxaa loo caayay maxaa yeele maslaxo sharciga ku jirta qofkan in shartiisa la sheego si ummaddu iskaga ilaaliso hadduu yahay saaxibu fisqin waa la mid oo qof fisqi u saaxiiba uu yahay dad ku kadsoon aad aragtay maalan ama ku xiran ama jecel inaad tidhahda ninkaas waa dhinta allah u naxariisto laakiin wuxuu ahaa saaxibu fisqin fisqi badan uu sameeyey ma aha inaad ku dayato dariiqiisa aada raacdo waa sharci taa taa haddaana la yeelinna haddee bidco iyo sunnaba la kala garan maayo xaq iyo baatilna waa isku darsoomayaan waa waajib midaan oo kale in dadka sidaa loogu caddayo laakiin hadduu qofku dhintay waxaba yaraatee maslaxa sharciya oo dacnigiisa iyo duriddiisa ku jirana aysan jirin ma bannaan inaad wax ka sheegto wax ka sheegiisuna wuxuu adiya u yahay iyo dhibaatayn lilaxyaa kuwa nool ee qaraabada la-ah ama u dhalay ama ka farcamay warkaasi waa ka xanuunsanaya asigii aad dhintayna waad caysay kuwii noolaana waxaad ku dhibtay cayda asiga aad caynayso haddaysan wax maslaxa ku jirin ama hadday maslaxa sharciya ku jirto taa sharciga cid walba ka weyn wa fiihi baabka waxaa ku jira buu yidhi al-aayatu aayadda aayadda waa aayadee aayaddii aan soo marnay walaxaadiidu saabiqatu iyo axaadiistii hormartay fi lbaabi qabla baabkan baabka ka horreeyey axaadiistii ka hormartay axaadiistu ilaa caamay ahaayeen qofka muslimkaa in la caayo bigayri xaqin ma bannaana sawaaءun kaana xayan aw mayitan waa isku mid ama ha dhinto ama ha noolaado wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam laa tasubu اlamwaat dadka dhintay ha caayan fa inahum ayagu qad afdow waxay u gudbeen ilaa maa qadamuu wixii ay hormarsadeen macnaa waxay hormarsadeen xaggooday aadeen qof walbana wuxuu alle agtii kala kulmo ayuu leeyahay marka adinku ha caayana oo ah idinka nabadgalaan rawaahu lbukhaariyu maxaa lagu qaydayaa laa tasubu اlamwaat waa haddaysan maslaxa sharciya ku jirin sida uu sheegay alimaamu الnawowi raximah اllah baabu الnahyi can اliidaa wuxuu baabu yahay in la yska reeba dhibidda dadka in la dhiba in la yska reebo qaala اllahu tacaalى wاladiina yu'duuna اlmu'miniina wاlmu'minaati bigayri ma اktasabuu faqad اxtamaluu buhtaanan waإثma mubiina وعan cabdالlahi bni cmr بn caas radي allahu canهuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu الlah slى اllahu عalayhi waslm almuslimu man salima اlmuslimuuna min lisaanihi wayadih qofka muslimka ah waa midka muslimiintu ay ka nabad galaan min lisaanihi carabkiisa wayadihi iyo gacantiisa wاlmuhaajiru qofka muhaajirka ah ee hijrooday man hajara waa qofkii ka hijrooda maa naha allahu canh wixii ilaahay uu reebay subxaanaه wa tacaala hijradu waa laba nooc alhijra min baladi ilaa aakhar taasi waa hijra bilabdaan oo jirhkii in lala hijroodo oo meel laga tago meel kale la aado laakiin hijrada hadda xadiidkan ku jirta waa alhijra can ilmacaasi beledki ka tegi maysid laakiin maxaad ka fogaanaysaa macsiyadii iyo xumaantii dembigaad iska ilaalinaysaa macaasida iyo meelaha lagu galay ayaad ka fogaanaysaa taasi waxa waaye hijrada macaasida laga fogaanay waana midda xadiidka ugula jeeda nebiga sala allahu calay wasalam qofka mar hadduu macsiyo ka hijroodo waa muhaajir waa qof ka dheeraaday wax rabbi ka reebay subxaana wa tacaala xadiidka nebiga calayh salatu salaam wuxuu leeyahay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadi macnaheedu ma aha haddii qofka muslimka carabkiisa laga nabadgeli waayo inuu gaal noqonaya ma laakiin waxaa loola jeedaa almuslim waa muslimka iimaankiisu uu yahay mid kaamila waa muslimka wanaagsan ee khasladaha muslimiinta lagu yaqaano la yimi muslimkaasi waa midka muslimiintu ka nabadgalaan amaa midkaysan muslimiintu ka nabadgelin kaasi waa muslim caasiya wa wuxuuna ka tegay waxyaabihii mu'miniinta laga rabay iyo muslimiinta wax ka mida oo ilaahay ku waajibiyey subxaana wa tacaala waa in carabkiisa laga badbaado gacantiisana laga badbaado macnaheedu waxaa waaye waa in laga badbaado qowlan wa ficlan hadalkiisana waa in laga badbaado oo dadka muslimiinta uusan hadal ku dhibin cay iyo aflagaado iyo xan iyo wixii la mid a waana inuusan adinkiisa ku dhibin uusan wax ugu geysan gacantiisa iyo wixii la mid a calaa kulli xaal ficil ahaanna waa inuusan u dhimin qowl ahaanna uusan u dhimin wacanhu radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam man axabba qofkii jecel an yuzaxzaxa can innaari in naarta laga dheereeyo laga fogeeyo wayadkhula aljannata jannana uu galo qofkii jecel falta'tihi maniyatu geeridiisu ha u timaado wa huwa yu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir asigoo rumaysan allah iyo maalinta qiyaamo walya'ti ila annaas dadkana ha ula yimaado alladii midkii ha ula yimaado yuxibbu uu jecel yahay an yu'taa ilayhi in asiga loola yimaado nebigu wuxuu leeyahay sala allahu calay wasalam qofkii jecel in naar laga dheereeyo qof walboo naga mida waa jecel yahay in naar laga dheereeyo jecelna in janno la geliyo qof walba muslimana waa jecel yahay inuu jannadii ilaahay subxaana wa tacaala ku nicmaysto labadaa qofkii jecel naar in laga dheereeyo janno la geliya arrimaha soo socda ha la yimaado kow geeridiisa ha u timaado asoo allah iyo qiyaamaha rumaysa ajashu ha u timaado oo yuusan dhimanin asoo mu'min ahayn falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun arrinta labaad waxaa waaye walya'ti ila annaasi alladii yuxibbu an yu'taa ilayh dadka ha ula yimaado waxa uu jecel yahay in asiga loola yimaado waxaadan naftaada la jeclayn dadka ha la jeclaan way xadiidkan qaybta dambe wuxuu la mid yahay laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih axadkiin iimaan lagama helin kaamila ama iimaankii waajibkaa lagama helin ilaa oo walaalkii la jeclaado waxa naftiisa uu la jecel yahay halkaana wuxuu leeyay nabig alay slat slam dadka ha ula yimaad waxa uu jecel yahay in asiga loola yimaad wax walboo wanaaga dabcan qofka naftiisa waa la jecel yahay wanaaggaad naftaada la jeceshahay muslimiinta la jeclow wax walbo adiga ku dhibaaya oo dhibaato kugu ah ha la aadin dadka oo ha ku dhibaatayn rawaahu muslim wa huwa bacdu xadiidin طawiil waa qeyb ka mida xadiid dheer buu sabaqa wuxuu kusoo hormaray fii baabi طaacati wulaati اlumuur baabkii ah baabu طaacati wulaati اlumuur ayuu ku hormaray baabu الnahyi can الtabaagudi wالtaqaaطuci wالtadaabur wuxuu baabu yahay in layska reebo can الtabaagud carada iyo nacaybka in laysnaco oo laysku caroodo bayna almuslimiin wataqaaطuc iyo in laysgooyo watadaabur iyo in laysku dubur jeediyo oo la kala jeesto qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi inama almu'minuuna ikhwa dadka mu'miniinta waa walaalo wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi adilatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinih فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين آيدان قيبتان waxaa alla subxaana wa tacaala uga hadlayaa aayadda gebi ahaanteedba uu leeyahay dadka mu'miniinta oo haddaad diinka ka ridowdaan oo islaamnimada aad ka noqotaan fasawfa ya'ti allaahu biqowmin yuxibuhum wa yuxibuuna allah subxaana wa tacaala wuxuu la imaan doonaa qowm ilaahay uu jecel yahay ayaguna allah jecel subxaana wa tacaala qowmkaasi waxaa sifadoodu tahay adilatin cala almu'miniin waa kuwa mu'miniinta u jilcan oo u dhibriya acizatin cala alkaafiriina gaaladana ku ad adag mu'miniinta waa u jilcan yihiin way udh way u dhibrinayaan waqfid janaaxaka liman itabacaka min almu'miniin nabigu waxaa la amray calayhi salaatu wasalaam inuu u dhibriyo dadka mu'miniinta amarkaasina waa mid caam amaa markii la yimaado xagga gaalada waa aciza cala alkaafiriina waa ku ad adag yihiin waana necab yihiin gaalada wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi muxamedun rasuulu اllah muxamed waa rasuulka ilaahi salى اllahu alيه wasalam wladiina waladiina maca kuwa muxamed maciisa ah waa saxaabadii ashidaau cala اlkufaari waa kuwa gaalada ku ad adag ruuxamaau baynahum dhexdoodana isku naxariista labada aayadood isku macno wa idan in mu'miniinta loo jilcanaado oo loo naxariista waxaa ka mid ah inaan loo caroon inaan la goynin iyo inaan loo dubur jeedin intaba وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوه لا تباغضوا ولا تحاسدوا هاسكو عروننا ولا تحاسدوا هاس حسدنا ولا تدابروا هاسكو دبر جيدنا ولا تقاطعوا هاس قويننا وكونوا عباد الله إخوانا وكونوا هذا عباد الله أي يا عباد الله الضوامد إلهي وحد أهاتان إخوانا كوا ورالا walaa yaxillu limuslimin qof muslima xalaal uma aha uma bannaana an yahjura akhaahu inuu walaalkii hajiriyo uu gooyo fowqa halaain saddex in ka badan saddex maalin wax ka badan qof muslima xalaal uma aha inuu walaalkii ka hijroodo muttafaqun calayh وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوه تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس البابة الجنة وحا لفريا مالك isniinta ah iyo maalinka khamiista fa yugfaru waxaa loo dembi dhaafayaa likulli cabdin addoon walba laa yushriku billaahi shay-an oo ilaahay subxaana wa tacaala aan waxba la wadaajin ilaa rajulan ilaa nin mooyaane ninkaasoo kaanat baynahu wa bayna akhiihi asiga iyo walaalkii ay u dhaxaysay shaxnaa'u cuqdad iyo nacayba u dhaxeeyey fa yuqaalu waxaa la leeyahay markaa andiruu haadayni labadan u kaadiya loo suga labadan xataa yasطalixaa ilaa ay heshiiyaan ayaga waxba loo dembi dhaafi maayo camalkoodana la kor yeeli maayo ilaa ay heshiiyaan andiruu haadayni labadan u suga oo u kaadiya xataa yasطalixaa ilaa ay heshiiyaan rawaahu muslim wa fii riwaayat lah riwaayad kaloo muslim leeyahay wuxuu yidhi nebiga calayه الsalaatu wasalaam tucradu اlacmaalu acmaasha waa la bandhigayaa fii kuli yowmi khamiisi wa اtnayni maalin walboo khamiisa iyo maalin walbo isniina ayaa acmaasha la bandhigaya labadaa qof marka ee uu ka dhaxeeyo shaxnaaga iyo cadaawadda iyo nacaybka acmaashooda ayaga lama kor yeelayo waxaa la leeyahay ha loo sugo ilaa ay heshiiyaan idan acmaashooda in la kor yeelo in loo dembi dhaafo waxaa lagu xiray inay heshiiyaan baa lagu xiray haddaysan heshiinin xaaladooda waa taagantahay waana loo sugayaa oo waa loo kaadinaya ilaa ay heshiiska gaaraan wadakara naxwa axaadiidta marka waxay tusinayaan taxriimu اlhajri bayna اlmuslimiin dadka muslimiinta dhexdooda hajriga inuu xaaraam yahay hajriga macnaheedu waxa waaye in la kala go-o inaan la isa salaamin in haddii la iska hor yimaado wejiga la dadboo la kala jeesto arrintaasi ma aha wax walaalnimada diinta islaamku ay farayso bal waa wax ka soo horjeeda wa waa wax ka soo horjeeda waana wax walaa wax u dhibaaya walaalnimadii diinta islaamku ay sheegtay in dadka muslimiinta ay walaalo yihiin wa kunuu cibaad allahi ikhwaana waxaad noqotaan dad walaalo ah walaalo noqda maxaa loola jeedaa walaalka walaalkii waa jecel yahay walaalka walaalkii kale khayr uu la jecel yahay iyo wanaag walaalka walaalkii kale ma gooyo mana hajriyo bal waa salaamaa waa la sheekaystaa waa u weji furnaada walaalka walaalkii ma dulleeyo ma ihaaneeyo ma caayo ma aflagaadeeyo waxyaabahaasoo dhan walaalnimadii ka hor imaanaya hajriga inta ugu badan ee qofka loogu cudur daarayo waa meeqo saddex maalin uu nabigu u qabtay sala allahu calayh wasalam saddex maalin wax ka badan xaaraam waaye hajrigaas hajrigaa wuxuu noqonayaa mid xaaraama oo aan bannaanayn markii laga reebo haddi ay tahay liأjli اllaahi caزa wajala wa ligaradi sharciyin taa waa laga soo reebaya maxaa yeele nebigu salى اllahu alيه wasalam wuxuu hajriyey kacab ibnu malik iyo labadiisa saaxiib qisadu waa macruuf kitaabka awalkiisa waa lagu soo maray xadii toobatu kacb radia allahu canه ee allah subxaanaه wa tacaala uga warramay fii suurati towba nebiga konton maalmood uu ka hijrooday iyo saxaabada dhammaantood waa la gooyey laakiin hajrigaasi muxuu ahaa hajri sharciya waa kaa labada hajri in la isku qaldana ma aha waxay yidhahdaan culummadu dadka qaar waa isku qaldaan labada walidalika shaykhu اlislaam wuxuu yihi raximah اllah fayanbagii an yufariqa bayna alhajri lixaqi اllaah wa bayna alhajri lixaqi nafsi waxaa habboon buu yidhi an yufaraqa in la kala qaado bayna alhajri lixaqi اllaah in loo hijroodo alla xaqi awgii in qofka looga hijroodo wa bayna alhajri lixaqi nafsi iyo inuu qofka qofka kale uga hijroodo naftiisa xaqeeda darteed labada hajri waa in la kala saaro buy yacni qofkan qofka inuu uga hijroodo alla xaqii dartii alla xaqii dartii maxay noqonaysaa matalan macsiyu la yimi macsiyadii laga reebana waa diiday inuu ka haro markaasoo kale markaad ka hijroonaysa maxaad uga hijroonaysaa naftaada xaq ka maqan miya mase waa xaq ullaahi caza wajal waa xaqi ilaahay taasi waa mashruuc waa midii cabdullaahi bn muqafar radia allahu canhu uu ku lahaa ninka walaa qaraabada ay ahaayeen markuu ku yidhaahday laa taqdif ina nabiya sala allahu alay slam nahaa can ilqadf fargan uu riday markaasuu yihi nebigu waa reebay sala allahu alay wasalam maalinkii dambe haddana wuxuu arkay asoo samaynaya markaasuu yihi waxaan kuu sheegay inuu nebiga reebay calayhi salaatu wasalaam kadibna waa samaynaysaa miya wallaahi laa ukallimuka abadan buy allaan ku dhaartay weligay kula hadlima cabdullahi bn muqafal ninka walaalkii ah ma naftiisa darteeda u jaray mase waa lixaqi illaahi caza wajal waa lixaqi illaah kaasoo kale waa mashruuc laakiin qofka inuu qof muslima u hajriya lixaqi nafsihi middaasi waa midda sharcigu reebaayo lixaqi nafsihi adaa wax tabanaya adoo wax kaa sameeyey adoo kugu qaldamay ama maalan waxyaabaa idin dhex maray waa ka hijroota kaasi waa lixaqi nafsi wuxuu yidhi shaykhu اlislaam falأwalu ma'muuru wالthaani manhiyun canhu midka hore in hajriga uu noqdo lixaqi illaah waa mid la is-amray buy wahaani midka labaad oo qofka inuu ka hijroodo lixaqi nafsihi wuxuu yidhahda manhiyun canhu waa la iska reeba midku sharciga reeba wey sababtuu sharciga u reeba waa maxay wuxuu yidhi liأna اlmuؤminiina ikhwa maxaa yeelay dadka mu'miniinta walaalow walaal walaaluhuna waa inay isxiriiriyaan ee maaha inay isgooyaan والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين